war ka soo baxay taliska ciidanka booliska ee maamulka la baxay jubbaland ayaa lagu sheegay in ay fashiliyeen qorshe la doonayay in lagu afgembiyo maamulka uu hogaamiyo axmed madoobe kaasoo ay tilmaameen in uu soo abaabulay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre afgembigan ayuu sheegay in loo soo wakiishay guddoomiyihii hore ee deegaanka raaskambooni oo hadda ku sugan magaalada muqdisho balse ay ku guulaysteen inay ka hortagaan sida lagu sheegay warka ka soo baxay taliska ciidanka booliska ee maamulka isku magacaabay jubbaland mas-uul ka tirsan booliska maamulka jubbaland ayaa sheegay in uu xiriir la soo sameeyey guddoomiye hore oo ka tirsan maamulkooda kaasoo ka dalbanaya in uu kala qayb qaato afgembiga axmed madoobe balse uu ka diiday waxaa xiriir ila soo samaynhayay guddoomiyihii hore oo degmada badhaadhe maxmed fanax ninkaas oo degmadii uu xukumay ee lagu ogaa ay dowladdu u xil saartay khalkhal amni ku abuuray ciidamo aan loo baahnayn oo fawdaha ka dejiyey baa wuxuu anigana xiriir ila soo sameeyey aagga aan xukumo ina aan sameeyo ilaa magaalada gudaheeda inaan afgembi aan ka sameeyo taasoo aan ii qalmaynin marnaba aanan aqbalaynin yeelina haynin isaga oo adeegsanaya dhaqaale dhaqaalihii uu soo diray taliska booliiska aan ku wareejinay taliskuna wuxuu ku wareejinayaa wasaaradda maaliyadda mas-uulkan ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in marar kala duwan lacago loo soo diray ayna hayaan cadeymahooda lacagta kow markii hore waxaa la soo diray toddobaatan kun oo dollar waxaa ku xigtay shan iyo toban kun waxaa ku xigtay shan kun oo dollar waxaan anagu haynaa waa ituso taabsii waxaanu been ka sheegaynaa maaha ma suurtoobayso mana soconayso arrintaas annagu jubbaland baan nahay waxaanu nahay dowlad kaabayaasheeda dhaqaalaha iyo dastuurkeeda wadata annagu dad baahanoo sakaraada ma nihin qadliyadaa wax walba ka muhiimsan intaasoo sanaan usoo dagaalamaynay iyo in ka badan oo kasii horreysay arrintaas iyada ah inooma cuntanto wax soconayana ma aha wax inoo wanaagsanna ma aha sharafteenana ma aha arrintaa ha laga digtoonaado maamul goboleedyada shisheeyuhu dalka ka dhiseen ayaa ahdaafta laga lahaa waxaa ka mid ah in dhulka muslimka ah ee soomaaliya lagu qabsado shisheeyahana mawaadiidooda guracan ugu faafiyaan balse maamuladaasi ayaa xaaladooda haatan waxa ay maraysaa sidii midba midka kale uu meesha uga saari lahaa keligiisana uu u talin lahaa